muuqbaahiyahaalka taybal akhbaariyaah ayaa goordhow soo saaray muuqaal kooban kaasoo ku tusaya weerar si daran loogu jibiyey ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaad beeleedka macuisleyda kana dhacay duleedka deegaanka abooray ee wilaayada hiiraan ee bartamaha soomaaliya filimka qaybaha hore waxaad ku arkaysaa dagaalyahanoo ka tirsan al-shabaab oo u dhakanaa ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka mooryaanta macuisleyda kuwaasoo rasaasta noocyadeeda kala duwan ooda kaga qaadaya naftooraday kugu aamintaay ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macuisleyda oo kolkii hore buuli xoofteynayay ayaa cagaha wax ka dayay markaan kuwaasoo ciidamada al-shabaab ay haraadigooda ku ceyrsanayaan dhulkaawdka ah ee deegaanka abuurey markay taal gabeen sida muuqata hubka ay garwaxsanaayeenna dhulka hawdka ku daadiyeen ciidamada mujaahidiinta ayaa madaxa ka toogtay dhowr askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macuisleyda
لكم أن تخوضوا بكاء الولاوي لنا أن يخوض أتونا النوازل
qaybaha dambe ee muuqaalka cusub ee uu baahiyey kanaalka wararkaalka taib waxaad ku arkaysaa ciidamada mujaahidiinta oo dhaawac tiraya askar garaab ah kuwaasoo ku dhacday xabadda ciidamada mujaahidiinta xilli ay dhabar ka jeediyeen oo ay kasii baxsanayeen fagaaraha dagaalka
تأتي البواسل وفيما تكونون فوق الجعاجع نكون أسود الوغى والمعامع ندك الأعادي dowladda federaalka iyo warbaahintooda oo mar weliba lagu dhaliilo inay been ka sheegaan xaqiiqda taala fagaaraha dagaalka ayaa dhowaan shaaca ka qaaday inay ka taagroonaadeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib dagaalo ka dhacay duleedka deegaanka abuurey xarakada al-shabaab oo iyadana dhankeeda sheegtay in dagaalo ka dhacay duleedka deegaanka abuure ay khasaare culis ku gaarsiiyeen ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macuusleyda dowladda federaalka sida looga bartay badafiraadda weerarada ma aysan soo bandhigin wax caddeen ah oo muujinaya inay dileen saraakiil iyo askar ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab laakiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo bandhigtay xaqiiqada dagaalka oo ay tusiyay taabsiya oo aad ku arkayso ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo la tooganaya iyagoo afka ciidda la galay iyo qaarkood oon dhagla qabta lahayn oo ka firxanaya fagaaraha dagaalka
وفيما تكونون فوق الجعاجع نكون أسود الوغى والمعامع ندك الأعادي بعزم الجهاد ونعلي اللواء ونودي المقام